war-saxaafadeed ay si wada jira usoo saareen maamulada jubbaland iyo puntland ayay kaga hadleen sida ay u arkaan kulankii dhowaan kusoo gabagaboobay magaalada dhuusamareeb iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay warbixintan waxa ay noo soo koobaya nuux muuse birjeeb
warmurtiyeedka ay soo saareen madaxda jubbaland iyo puntland iyo inay ka hadlaan wixii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb saddex ayaa ahayd maalmihii ugu dambeeyey mid aada loo sugayey warmurtiyeedka madaxda jubbaland iyo puntland oo soo baxay xilli dambe oo xalay ah ayaa lagu sheegay wadahadal dhanka telefoonka oo labada mas-uul ay yeesheen inay iska wareysteen xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka wadahadalkaasoo si gaar ahi diiradda u saarayey arrimaha doorashooyinka dalka iyo shirkii dhuusamareeb saddex warmurtiyeedka ayaa lagu baahiyey ilaa afar qodob oo labada mas-uul ay isla gaareen sida lagu muujiyey qoraalka qodobka ugu horeeyo ayaa lagu yidhi dowladaha jubbaland iyo puntland waxay iyagoo ixtiraamaya aragtida ka qaybgalayaasha caddeynayaan in qodobada qoraalkii kasoo baxay shirka dhuusamareeb sagaaliyo tobankii agost sanadkan labada kun iyo labaatanka ee ku aadanaa soo jeedinta hanaanka doorashada dalka ay tahay aragti ku kooban madaxdii ka qayb gashay shirka oo ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed qodobka labaad ayaa lagu yidhi dowladaha jubbaland iyo puntland waxay caddeynayaan inaysan qayb ka ahayn laguna matelin shirka dhuusamareeb ka dhacay saddex dowladaha jubbaland iyo puntland waxay mar kasta diyaar u yihiin dadaal kasta oo loo dhan yahay oo lagu gaari karo hirgelinta doorashada labada kun iyo labaatanka labada kun kow iyo labaatanka ayna noqoto mid wakhtigeedii ku dhacda si isla ogol ahna looga heshiiyo hanaanka loo marayo qabsoomidda farsamo iyo maamul ee doorashada qodobka ugu dambeeya ayaa lagu yidhi dowladaha jubbaland iyo puntland waxay beesha caalamka uga mahadcelinayaan taageerada ay sida joogtada ahi ula garab taagan yihiin dadaalada geedisocodka dib udhiska hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah si loo helo xasiloono siyaasadeed amni dowladnimo wanaag iyo horumar dhaqaale nuux muuse birjeeb v o a garowe